إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxay ka fuliyeen shan gobol oo dhaca koonfurta soomaaliya taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay qaybo ka mid ah soomaaliya iyo dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa dowladda ah uu ka tirsan yahay iyo maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inay hurinayaan colaadda gadow maktabka dacwada ee walayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dowla diiniya u qabtay dadka ka shaqeeya dhismayaasha ah ee ku dhaqan magaalada jiliib askari ka tirsanaa ciidamadii eritereya lagu soo tababaray ee dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay gaari shidaal waday oo ku qarxay meel u dhow caasimadda kambaala ee waddanka uganda beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa nabadoon dooratay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walayada islaamiga ah ee galgaduud موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen shan gobol oo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiica ku garaacay guriga degmada balcad oo ka degan yahay hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ninka lagu magacaabo cali guudlaawe xilligii madaafiicda lagu weerarayay guriga waxaa ku sugnaa cali guudlaawe balse waxa ay wararku sheegayaan inuu si darqi ah kaga badbaaday isla shabeellada dhexe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidaasoo kale madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin degmada balcad dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray guri ou degmada buulaburda ka degan yahay sargaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo nuurjikai sargaalkan oo si gaara kaga tirsanaa ciidamada nise loogu yeero ayaa ka badbaaday qaraxa balse waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gurigii uu ku sugnaa dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda waxay xala madaafiic ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ee halkaa duulaanka ku jooga tira madaafiica ayaa ku hobatay gudaha garoonka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano makuudo ee magaalada baydhabo howlgallada gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada diinsoor dhanka jubbada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaaraan kuwa kenya ay ku leeyihiin degaanka hosingow shabeellada hoosena rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin degaanka galweyn ee u dhow magaalada buulamareer taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay qaybo ka mid a soomaaliya iyo dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab oo wareysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee landalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu tafaasiil dheeraada ka bixiyey howlgallo culus kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday qaybo ka mid ah gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale dhulka n f d oo ay gumeysata dowladda kenya sheekh cabdilcasiis ayaa wuxuu ugu horeen ka waramay dagaalo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ah ku dhex maray qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka leh qeycad oo magaalada bacadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay siddeed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiyey waxay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu thaani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey intaas kadib sheekhu wuxuu faahfaahin ka bixiyey dagaallo kale oo qaraar kuwaasi oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud duleedka degmada ceeldheer dagaalka koowaad wuxuu dhacay saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u xooggan waxaana soo qaaday oo weerarkiisa lahaa murtadiinta iyo ciidamo maraykan oo iskaashanahaya iyo caloosha ushaqaysayaasha bangaraaf intaasoo isla socda ayaa dhaqdhaaqay halkaa ka bilaabay mujaahidiintuna dhaqdhaqaaqyadaas ayagoo la socda ayay weeraradaas baalka sheega ay soo wadeen nimankaas weerar kala hortageen dagaallo adag ayaana halkaa ka dhacay dhimashada marka murtadiinta halkaa ku gaadhay marka laysku xooriyo waa toddobiyo toban waxaa kaloo maantaa la dhaawacay labaatan iyo kow murtad dib ayayna u jabeen oo waxa weeyaan ugu laabteen meelihii ay ka yimaadeen waxaa xigay dagaal isaguna aad iyo aad u cuslaa jabkii ugu adkaan oo ka soo gaaray maalmaha murtadiinta dagaalkaas wuxuu dhacay afar iyo tobankii rabiicu thaani waxaa laga dilay soddon iyo lix murtad soddon iyo kow ka mid ah bakhtigooda maalinta ayay goobtii uga tageen waxaana dul istaagay mujaahidiinta sawiradoodana waxaan filayaa inaad ka daawateen internetka ood aragteen oo la baahiyey oo hadal waxaweye kutarkuteena maahan waa itusoo itaabsii waxay halkaa mujaahidiintu kaga qanimaysteen soddon iyo kow qori waxay kaloo qanimaysteen mujaahidiintu rasaas iyo saanad iyo agab kaloo ciidan howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen koonfurta soomaaliya waxaa ka mid ah dagaallo adag oo ay kaga hortageen ciidanka shisheeye ee burundi oo garabsanaya askarta dowladda federaalka iyo diyaaradaha maraykanka kuwaasi uu dagaalkooda ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada balcad ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekha ayaa ka bixiyey tafaasiil dagaaladaasi iyo guulihii ay ka gaareen
shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha layahay yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawaca yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallimantay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halkaa ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halkaa ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo tobankanna waa laga dhaawacay howlgalladii mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen maalmihii lasoo dhaafay kuwooda ugu muhiimsan ayaa sheekh cabdilcasiis wuxuu ku tilmaamay duqaymo ay ciidanka mujaahidiinta qaybtooda jugta culus ku garaaceen saldhigyo ay ciidamada maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ah ku leeyihiin qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya siiba ciidamada maraykanka waxaana ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta ay si gaara u beegsadeen kuwa uu maraykanku ku xoogan yahay sida balli dogle xalane mid ku yaala kismaayo iyo sidoo kale kuwa kale waa kan sheekha oo ka waramaya duqaymahaas waxaana ka sii horreeyey duqaymo oo meelo kala duwan lagu beegsaday intii bishaan lagu jiray oo ilaahay subxaana watacaala uu mujaahidiinta u suurtageliyey goobaha la beegsaday afar gooboodoo ka mid a maraykanka ayaa ku sugnaa ciidamadiisa waa balli doogle garoonka kismaayo ee xalane oo ku taalla magaalada muqdisho iyo deegaan kale kulbiyow afartaa gooboodba ciidamada maraykanka ayaa lagu duqeeyey ilaahay subxana watacala mar hore iyo mar damba aan u mahad celinaynaa gunaanadkii sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu ka waramay dagaalo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta ay kala hortageen ciidamo kenyaati ah oo doonayay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka mandheera oo ku jira gumaysiga dowladda kenya wuxuuna sheikhu sheegay in ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgalle isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen askarta kenya mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa dowladda uu ka tirsan yahay ee maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inay hurinayaan colaadda gedo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali korneyl aadan axmed xirsi loo yaqaano rufle oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee gobolka gedo ayaa waxa uu colaadda ka taagan gobolkaasi ku eedeeyey inay ka dambayso dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland waxa uu tilmaamay in labadan maamul ay gobolka go'doon geliyeen isagoona soo qaatay cadeymo uu ku sheegay inay muujinayaan kulug lahaanshiyahooda colaadda ijtimaacyad taageerada koowaad ay tahay xamarna ayna ka marnayn weeye dagaalku haddaad weydiisay dalka soomaaliya geda ka mid taha ee fatahaadihii iyo halaagihii dhacay haddaan looga tacsiyeyn loo imaanin loo gurmudin dagaalka ka socdana cid ka hadashay iyo cid u soo adimaysay aysan jirin ayaduna waa waa nudqo labaad oo caddaynayso ciddii xogmoogaha ay ku qanci karta wey gobolka gedo ayaa muddooyinkii dambe martigeliyey colaado dagaalka ka socda ayaana salka ku haya qulqulatooyin soo jiray oo aana qabiil ah goobaha ay dagaalada ka dhaceen ayaa ka mid ahaa degmada luuq halkaas oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambayso dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe haddana ay horinayso colaadahan ka socda gobolka gedo iyadoo lagu warramayo inay siyaasad gaar ah ka leedahay maktabka dacwada ah ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro u qabtay dadka ka shaqeeya dhismayaasha ah ee ku dhaqan magaalada jilib cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya waxaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe lagu soo xidhay dowro uu maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe u qabtay dadka ka shaqeeya farsamada gacanta gaaraan kuwa dhismayaasha ka shaqeeya dowradan uu soo qaban qaabiye maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa waxay socotay dhowr maalmood waxaana dadka ka shaqeeya dhismayaasha ee dowladani loo qabtay qaateen duruus kala duwan oo diini ah casharada ay dowladda ku qaateen waxaa ka mid ah barashada tawxiidka ilaalinta salaada iyo gudashada ammaanada iyadoona ay dowladani bixinayeen culimo iyo macalimiin ka socta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gabagabadii dowladda waxaa ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona dadka dowladda loo soo xidhaysiiyey dardaarna dhaxalgal ah waxaanuu ku booriyey dhaqangelinta wixii ay qaateen tawxiidka laba qaybood mid la yidhaha macrifo ama khabar waxbaa lagu barayaa waxbaa lagu sheegayaa waxba laguma dirin waxaan rumaysay in saasaa jirta ogow waay qaybta dambena waxa weeye waxaasaa lagaa rabaa dariiqaa markaa ha marin waxaa samee waxaa ha samayn isilaali addoon awaamirta inuu fuliyo diyaar ah inaad tahay waxaynu niri tawxiidka markaasaa u fahamtay rububiyada iyo asmaa sifaadkii rabbiga sifaadka ale tilmaamahale inuu inagu filanya soomaynaa baran mar hadduu inagu filan yahay wixii ka soo haray inaan ka kaaftoono soomaha marka waxaa soo hartay oo saddexaynaysa marka haddii dhib ku soo gaara ka hor ilaahay baa baryaysaa inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab marka dadka sabra markii dhibaata ku dhacdo ajarkooda waxaa la siinayaa xisaab la-aan maalinta qiyaame waxbaa laisu miisaamaya soomaa warkaa ma qaadan war ilaahay cabsida u inagu eleeyahay oo xaqa aan ka cabsano yaynaan dhiman inagu aan hoggaansanayn intaa kadib dadka dowladda loo soo xidhiya ayaa ka hadlaya cashiradii ay qaateen iyo waxyaaba ay ka faa'iideen waxaana loo hayay doori shan beri faa'iida weynaan kula kulannay waxaa ka mid ah salaada tawxiidka ammaanada daruuso badan baana loo akhriyey insha allahu tacaala waana ka faa'idnay annagoo annaga fuunda aan nahay marka oo magaalada jilib aan ku shaqaynayno tawxiidka wax nooga sheegtay tawxiidil uluuhiya waa tawxiid arabuubiya tawxiid asmaa'i wasifaat ma huwa alislaam huwa alistislaamu lilahi bitawxiidi walunqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi mayb waaye in oo ilaahay subxaana wa tacaala iska dhiibtooye marka walunqiyaadu lahu ilaaha inuu hoggaansumo marka bidaacati dhacdas keli inuu hoggaansumo marka walbaraa'atuna mayb waaye in laku berinoqodo min ashirk shirka in oo likdigtoonaado insha allahu tacaala marka haddii mas-uulidaas badan unana saaranta oo shaqadii le un isku wadino salaadii laaya'ano aadankii dheegoyno shaqadii le murugsino adduunyi le un roorno gasaari ilo kulamaano we arkaanu islaam alkaanu iimaan alkaanu ihsaan waxyaabo badana duruustiyanana sii alxamdulillah ka faa'idni marka may jecalne mar walba ina saan amal ma inaana nin kulmiyo wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku dadaalaan inay wax baraan dadka ku hoos nool maamulkooda iyadoona ay marar badan qabteen wilaayaadka dowraad waxtar u leh bulshada ku dhaqan deegaanada iyagu kaarimiyaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa mahdiya dowraadka lagu baraya diintooda laguna saxaya salaadooda iyo caqiidadooda askari ka tirsanaa ciidamadii eritereya lagu soo tababaray ee dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed ciise ayaa ka warramaya askarigan oo lagu magacaabo cabdi aadan macalin xuseen wuxuu ka tirsanaa askartii dowladda federaalka loo qaaday dalka elitereya wuxuuna haatan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey ugu horeen waxa uu ka hadlayaa goorta uu ku biiray dowladda federaalka iyo halka loo qaaday
magacayga cabdi macalin aadan xuseen ciidanka oo elitereya ka tirsanaay waxay joogeen maxaa salaakiis waa qalayaayen aniga xaragoydan waan ugu biiray haye goormaa ku biirtay laba kun labaatan iyo labada meelaa keen xagee tababar kusoo qaaday bakeltri meelo bilood isku maqnaydeen kow iyo toban bilood toban bilood xagga iyo ilaa adii bil oo oo dhaytaanka afar kun iyo adii gadab ma adan anina hadii joogay hal malaa naga furadi ma diyaar diyaaro diyaarada loo diyaarada beesi geelisi loo diyaarada geelistaasan hoogi haa hal malaa naga furay hal malaadan ay qaar sideetan hal malaa dhimis meesha soo dhimis wuxuu sheegay in markii la geeyey dalka elitereya ay intii tababarka lagu jiray ka dhinteen siddeetan askari kuwaasuu sheegay in qaarna xanuuno sababsadeen kuwa kalena ay naftooda dileen caafimaad daro adiga naftii tuulishka barsimadan siina hadda siddeetan ku dhinteen qaar iga cusub ee dilaayay isdilay aha qaara gacantooda isku jireen maa heegaako oo ged kusoo xirteen oo maa awr oo beero lehena ku dhacmaka beero dii waaye iyaga dilay mid hadii qaar maqas
kadib markii lagu soo celiyey soomaaliya wuxuu sheegay in la geeyey xero maslax kadibna loo sii qaaday maxaas oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas markii la geeyeyna wuxuu tilmaamay inay kala carareen markaanigeliyen xero maslaxa joogin atulka maslaxnalkii kadib adeegsan oo kala joogin markaasayna qaadeen maxaas iyagoo qaar yar duuraa kusoo tagayeen faarqadan socdaa waa iga dhawastiaalan garaankii abaaga gatayeesii iyo maaragtay idoodka cunaa suuq la geystay waa la sareera oo meesha eeyan kaasina garaankooda markaeeyan waa kala arareen maayadaa dagaal mudaan qorada mitin marka intaas dhanaa ururkii dagaalama garan midda meeshaan kasanaayay afar boqol toddobaatan aanasnilisiilaasiis toddobaatan horta ama meel ba aadin iyo ay waa kayaaceenba markaa soo tagay
ugu dambeyntii wuxuu baaq u diray askartii weli ku harsan safka dowladda federaalka geelkii hala jaro shaarbihi hala jeesto haa kow imaamad askari waa ka mamnuuc markay dhaheen wixii sunnadii iyo culamada ahayd markay diideen ay dhaheen shaarbihii gaalkii reebo jiray markaan arkay arrimahaas ay u yaabaleen gaalniyaa lagu dhimin lala soo baxo oo maaragtay diin qaldana lagu socdaa meesha diinkaas qaldana ka soo baxay toobadeen ayay lahaa anigi waxaa iga qorshaysan alxamdulilah maadaama hadda aa ku toobadkeen inaa hooyaday hooyaday iyo xaaskii iyo aan la noolaado dadkiiba fushay ma ahan marka ugu horreysa firxadka ciidamada dowladda federaalka ay soo gaaraan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha maxamed camal oo ka tirsan beelaweynta maxamuud hiraab ayaa namadoon dooratay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar waxay ahayd munaasabad si heersare loo soo agaasimay islamarkaana lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay dooratay beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana madashay ka dhacaysay munaasabada goobjoog ahaa oo kasoo qaybgalay waxgarad ogaasyo iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana munaasabada kelimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda waxaa ugu horeyn munaasabadan ay nabadoonka cusub ku caleema saaranaysay jufada maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraaba laga aqriyey bayaan ay si wada jir ah u soo saareen odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraaba bayaankaas oo gorfeen dheer kadib odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab ay ka soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay in beesha ay kaalinteeda ka qaadanayso halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan iyo dowladda federaalka waxaan isla gaarnay inaan xoojinno ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay ballan qaaday inay dardar geliso dacwada iyo waxbarashada qeybaheeda kala duwan lamber saddex waxaan garab taagannahay siina labanlaabaynaa jihaadka dalka ka socda lamber afar waxaan ka soo horjeednaa berina ka nahay mashruuca diinla dirirka ah oo uu wado xasan gurguurte marna ma oggolaan doono inuu ka hirgeliyo deegaanadeenna mashruucaasi waxaa isna sidoo kale munaasabadana ka hadlay ogaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ogaas ciise ogaas maxamed carab isagoona soo dhoweeyey nabadoonka cusub ay dooratay jufada islamarkaana sheegay inay garaba taagan yihiin maxamed warsame caleemasaarka maanta la caleemasaaray oo walaalaha reer maxamed ay soo saareen miiska sidaasaan wax uga qaadannay waxaan ku sii siyaadihaa insha allahu biidnilah alkariim waa oda reer maxamuud hiraab waxuu maanta u caleemasaaran yahay reer maxamuud hiraab oo dhan meeshaan maanta looga dhiibmaya owalaa reer maxamuud hiraab meel kastoo ay joogaan ba wada ka ahay walaalkay waxaan leeyahay insha allahu biidnilah alkariim xilka laguu dhiibay aakhiraya adduun midna ha ku ceeboobin annagana kuwii ku caasiyooba ilaahay nagama dhigo gebagabadii waxaa munaasabada soo xiray waaliga gobolka galgadooda sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyey ujeeddada munaasabadda isagoona kula dardaarmay beesha maxamuud hiraab inay si wanaagsan ula shaqeeyaan nabadoonka munaasabadaas kole iyo kulankaasi hadafkiisii ilaa dhowr qodob uu ahay qodobka koowaad reer maxamed camal inay maaragtay naqiib oo rasmi ah ay doortaan qodobka labaadna mashaakil yaryar oo dhexdooda ah in la xalliyo oo maaragtay xagga weliba dhaqanka ku saabsan arrimahaasna maaragtay runtii waa laga daraasiyey oo laga hadlay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in la xoojiyo midnimada beeshaan ama ciddaan waxa waaye waxaa la rabaa insha allahu tacaala gaar ahaan reer maxamed camal oo odayaasha oo nuqabada hoose jifooyinka ay uga horeeyaan in maaragtay odayga la ixtiraamo garabkii la istaago idinkana sharaf ayaad ka helaysaan cizadiin iyo maaragtay magaciinna adduun iyo aakharaba dadka intii midba ay yihiin kheerkaasi waxa waaye waa ka ducaysan yihiin ducay qabaan nimanka maaragtay dadka inay is adeecayaan samee daacadaas marka in lagu dadaalo munaasabadan ay jufada maxamed camal oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ku caleema saaratay nabadoonka cusub ayaa waxa ay ku biiraysaa munaasabado kala duwan oo sidan oo kale deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaga dhacay kuwaas oo beelaha dega wilaayada ay ku doorteen nabadoonno ogaasiye iyo salaadiin ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay gaari shidaal waday oo ku qarxay meel u dhow caasimadda kambala ee waddanka uganda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar wararka ka imaanaya dalka uganda ayaa sheegaya in halkaasi uu shalay ku qarxay gaari bowidda oo siday shidaal kadib markii ay isku dhaceen gaari kale dhacdadan ayaa laga soo tebiyey waddo weyn oo ku taalla magaalada kigogwa oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir waqooyi kaga began caasimadda kambala ee dalka uganda baaraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa waxaa lagu arkayaa gaariga shidaalka sidii oo gubanaya kaas oo gebi ahaanba basbeelay guddoomiyaha deegaanka shilkan laga soo tubiyey ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in shilkan ay ku nafaayeen toban qof halka ay jiraan dhaawacyo badan guddoomiyaha ayaa waxaa uu intaasi ku daray in darawalka gaariga shidaalka sidii uu xakamaynta gaariga lumiyey taasoo keentay inuu shil galo islamarkaana uu qarxo bishii siddeedaad ee sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ayay ahayd markii dalka uganda uu ka dhacay shil sidan oo kale ah oo uu galay gaari shidaal siday kaas oo ay ku nafwaayeen sagaal iyo toban qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhashay gaariga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa